dugsiga qur-aanka kariimka ee alhilaal oo ku yaala degmada kaaraan ee gobolka banaadir oo si bilaasha dadka wax loogu baro ayaa waxaa soo wajahday baahi dhinaca dhulka dugsigan oo dhisan muddo labaatan sana ayaa waxaa wax ku barta ardayda danyarta aan iska bixin karin kharashaadka wax lagu barto sheekh cabdulaahi mataani iyo sheekh maxamed cumar iyo qaar ka mid ah culimmada soomaaliyeed ayaa bulshada ka codsaday in boos loo iibiyo dugsiga alhilaal waxaan u baahannahay dhul in la helo oo qur-aanka lagu fidiyo oo cilmiga lagu fidiyo oo dhulkaas waqaf laga dhiga markaya waqaf laga dhigayo qoftii ay waqfato waa meelaha oo u fiifiican watacaawanuu cala albiri wataqwa huu leeya ilaahay isugu kaalmeeya samaha iyo alla kacabsiga isugu kaalmeeya saasuu leey marka inaan samadaas iyo alla kacabsiga isugu kaalmayno oo dugsigaas gacan ka geysanno saasaa la rabaa macallimiin dadka qur-aanka baraayo arkaysiin waa naa'iba rasuul rasuulkay ka naa'ib yihiin ya iyo dadka cilmiga dadka baraaya nabiga rasuulka naa'ibkiisa waa rasuulka hadduu tegey yaa diinta dadka dadka ku naa'ib naqday oo booska u qumeen oo dadka wax sii baraayeen ayaga ah marka waxaa dhahaynaa dadkana daawahaya dal iyo dibadba meeshaan waa ujeediin dugsigan madriso qur'aanna waa yahay madriso cilmina waa yahay dugsigan oo mawduuc khayrka ah in meel cariiri oo ku jiro waana iska muuqato inta guriga ku yaal dhinacana guriga ku yaal inta u dhexayso maaragtay jira ayuu ku yaallaa idan marka muraadku waxa waaye in duul ilaahay raalli ou ka yahay wax orana sadaqaysaayaan wax ora baxsahayaan in ilaahay maaragtay u soo adeejiyo dugsigan ay wax ka qabtaan wax dheef dadku waxay yiraheen soomaalid waxay yiraheen moogtahay risqi reerka waa ku jiraa ee rag ka soo baxsoo rabaa dadkan deriska hadda u ah dugsiga hataa xatay iskaashadaan waxaa laga yaabaa inay wax ka qaban karaan meesha waxa looga baahan yahana waxaa waaye in maaragtay dugsigaanayti ou noqdo masjid iyo dugsi inuu noqdo masjid iyo dugsi inuu noqdo maxaa yeele cilmina waa lagu akhriyaa qur'aankana dadkaa lagu baraa cilmigana waa lagu baraa marka haddii la yidhaaho dugsi le hala suubiya xataa haddii la yidhaaho dugsi waa ka wen yahay masjid inuu haysta a si fiican waxaan u malayhaa qof kastaba waxay baxsato inay ka horeeyaan laakiin mid kaleaan kusii daraa hadda anig waxaan ku daraa qofta jiranow lacag haystow maanta fursadaa haysataa